الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما باب وما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح هذا كan baabu bayaani ma kii balba cadayntii baabkii weeye ruwiya la wariyey bacnaa kuba soo arooray fii man shaksiga naama seexda allayla habeenka ajmaca dhammaantii xataa asbaxa ilaa uu kawaa beriisanayo oo ruuxa marna aan salaadba u kicin ee ilaa uu waagu ka baryayo dee waxa weeyaan seexda waxyaalihii kuba yime kuba soo arooray taas buu baabkeedii yahay حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال أنه قال إسحاق وإمامك إسحاق بن, ابن الرهويه وي marka cثmaan baa cibaaradiisu ayad xadaثna jariiru kolley isagu hadduu dee cibaaradan isticmaalin akhbarana buhaba dee aynu soo aragnay isxaaq inuu isagu yidhaahee cabdillaahi bna waa cabdillaahi bn mascuud abu waailna waa taabici shahiir oo taabiciintii waaweyneyd ka mid ah oo waxa weeyaan aynu in badan soo aragno kunyadiisan aada ugu mashhuura magaciisa shaqiiq bnu salamana loo yaqaano isna qaala wuxuu yihi marka cabdillaahi bn mascuud dukira waxaa la hadal qaaday oo la xusay dukira cinda rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa rajulu nin naama seexday laylatan habeen xataa asbaxa ilaa waa berisay macnaa rasuulka ilaahay baa agtiisa lagu hadal qaaday shaksi dee qolooyinkan kolley kaba warramayay sheegayana malaa waa istiqraab iyo qariibsi seexday habeenkii ilaa waagu uga beryayey aan marna kicinba taas baa rasuulka ilaahay agtiisa lagaba xusay oo lagu hadal qaaday qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh daka kaasi rajulu nin weeye qaalo shaydaanu shaydaanku uu kuba kaajay fii udunayhi labadiisa dhegood aw qaala wuxuu uhi fii udunihi dhegtiisa uu kuba kaajay kaaba wey oo ruuxa dee arrintaas isagu taa waa ruux shaydaankii uu kuba kaajay dhegtiisa ama dhegihiisa labadiisii dhegood uu kuba kaajo taasaa keentay kicitaan la-aantiisa taas baa keentay dhegihiisii dee ama haddii aan waxa weeyaan aanu salaadii subaxna uba kicinba aadaankii iyo dhawaaqii loo aadaamiyo taas iyo dhegi inuu maqliba waayo ama ay kicinba uu kiciba waayo umuurahaasi ay kicin waayaan ay toosin waayaanba taasaa keentay bu bal xadiidku waa xadiidkan imaka oo waa riwaayada lafdigan bu inoo soo dhigto sanad labaaduu sheekhu raximah اllahu tacaala u dhigtayna maba jirto kolley bukhaarina waa la wadaagsaday iyo qolooyinkan asxaabu sunan bacdigooda waa xadiida duruq adigo ama riwaaya dee kutub kala duwan inooguba sugan oo bukhaari iyo muslim ba isku waafaqsan yihiin xagga marka la ega kaadidan oo kale bacd alculamaa waxay kaba dhigeen macnuu kol haddii uu ruuxani salaadiiba aanu ukicin shaydaankii inuu ka qaalib noqday oo isagii uu noqday kaa dee gacantii kuba hayuu u hoggaansamay ee shaydaankii si uu doono ugu tasarufayba ama uu maamushay oo waa ka qaalib noqday fudaydsaday xaqirtay xaqiraysay kol haddii aanu cibaadadii iyo daacaadkii waba kicin waxa halkan uu soo naqlilayaa in laba yidhi yuqaalu liman istakafa biinsaani wakhadaca baala fii uduni waa luqa ahaanba ama cibaara ahaan iyo curfi ahaan ruuxa ruux fudaydsada ee khiyaameeya ayaa waxa laga cabiraa buu yihi bala fii udunihi ba dhegtiisii buu ku kaajay o wa aslu dalika fi daabatin tafcalu dalika bilaa sani dilaala lah arrinkaasna waxaa asalba u ah daaba ayuu leeyahy libaaxa saa ku samaysa idlaala lahu bal haddii la yidhaha daahirkiisan laguma xambaarana dee horta shaydaanku waa kan wax cune wax abo waana kaajaaba ruuxuna yaanu kaadiba dareemina haddii dee ficilkiisan uu kuba sameeyo daahirkiisa lagu xambaarana muhimku waxa ay tahay un makansiga shaydaan makansaday isagii khayrkii uu ka manciyey ee uu ka hor joogsaday bal taas ba maqsuudka halkan iyo taas xasan albasri oo xadiidkan marka uu warinayo orday wallahi ina labawlahu haqiilun manaa kaadidiisu waa mid culus oo dee ruuxa waa taa keentayba ruuxa inay seexiso jeediso markaa khayrkii iyo waxyaalihiina ay ka markaa dee ka mancido o kaba hor joogsato macnuhuna waxa weeyaan waa xasin kollay la isku boorinayo in daacada iyo salaadii oo looba kaco xagga marka la eego salaadan riwaayaadka qaarkood oo xadiidka way kuba yimaadeen ba ruuxan inuu xataa fariidadii kaba seexday oo dee taasna ruux fariidadii kaba seexdoon uba kicin faradkii uu kuba dhaafay taasi kollay dembi weyn buu mudanayaa xataa dee hurdadii yaanu kolkol macduur hadduu yahay oonu dee waktigaas dembiba aanu ugaba imanayn si aynu soo mareen laakiin taqsiir iyo tafriid weyn baaba jira hadday salaadii habeenimaan ku jiri ku jirna ay tahayna dee kollay si ay noo soo socotaba shaydaanku markaa ruuxu seexdo wuxuu ku dadaalayaaba si wuxuu markaa ruuxan hurdadiisii adugu bal matalan uga shuqliyo daacaadkii ficil buu laba imanaya keenaya malaha tasbiidkaas isagoo intaa ku waswaasinayo le weli habeenkii waa dambeeya waxba ha ka celilaho waa noocan markaa ruuxii dee taas aan dikri ilaahay laba imaneyn salaad uba kicina waa makansaday oo muraadkiisii buu gaadhay oo waa kaa ruuxa uu dee makansaday ku tasarufay waxyaalaha dee uu fasahaadiye ama ama wixiisiiba dee ama khayrkii uu dooni lahaa iyo waxaas ayuu noqonayaa وxdثnا qتaybة بن سعيد qال xdثnا lyث عن عqyل عن الزهري عن علي بن حuسين أن الحuسين بن علي xdثه عن علي بن أبي طالب kollay snadku waa dadaan soo aragnay lakiin bal inta dambe israacday زهري عن علي بن حuسين عن الحuسين بن علي عن علي بن أبي طالب kollay markuu snadku taa yahay wuxuu kaga mid yahayba dee زهري khاaصatan duruqda iyo waxyaalaha lagaba wariyo kuwa ugu sixo badan oo asaxu lasaniid baaba lagu tiriya zuhri can cali waa zayn اlcaabidiin can xusayni can caliy bn abi طaalib oo asaniidan lagu tiriya asaxu lasaniid buu kana kollay qeyb kaba mida yahay ama uu ka mid yahayba taasi iyada waa mid arrin kalena caligan uu kaba warinaya cali bnu xusein iyo xusein ibnu caligu waa isdhaleen oo cali bnu xusein waa imaam macruufa cubaadii waktigiisi iyo dadkii waktigiisii raggii ugu qiimo badnaa ahaa ama dee alubeytkana ciddii uguba qiimo badnayd iyo caalam waktigiisiiba oo waxaa la yidhaahaa zayn اlcaabidiin laqabkaasi oo aad iyo aad ugu mashhuur noqday aabihiina dee waaba sibdu rasuulilahi salى الlahu عalيه wasalam waa xusein ibnu cali saxaabiga aan garanayno isaguna aabihii buu kaba sii warinaya usra markaasoo waa dee halkaynu kututa meelaha qaarkood la odhanayo can caliyin can abihi can jaddihi oo kale waa tii oo kale oo de waa aaba iyo awow iyo xafiidkoodii oo xadiidkii ku wada sugan sanadka oo kale warinaya daba cali bn abi aalib ba wuxuu uhi ana nabiya salى اllahu alayه wasalam rasuulku daraqahu habeennimo ayuu u yimi ama gurogal buu isaga iyo wa faadimata faadima waqti dee waliba wakti kollay dambe oo waktigaas salaada uu rasuulka ilaahay ku baraarujinayay ahayde uu u yimi habeennimu u yimi duruqna kollay ama daraqahu bmacnaa ataahu laylan weeye waa imaatinka habeennimo ayaa duruq lagu magacaabaaba bal waxa weeyaano waana tan dee kollay kitaabkana waaba kuba iman doonaan nahyigii kuba yimi an yadruqa arajulu ahlahu ehelkiisi kol haddaani ku kaa warhayn safar aad ku maqnayd oon laguma ogeyn in gurogol un reerkii looguba yimaado taas nahyigii kuba yimi duruqu marka waa habeennimo imaatinka habeennimo taas baa duruq lagu magacaabaa oo bal matalan wasamaa'i wadaariq daariqna najmi buu ahay de waa najmiga habeenkiibuu muuqanaya oo waxa weeyaan isaga waktigii uu muuqanaye la arkaya waa wakti habeennimo uu muuqanayay oo tan baaba daariq magacnimana ama magacana uguba yimi najmigaas daba wuxuu u yimi wakti dee la hurdo ayuu u yimi faadima iyo zawjkeedii cali bn abi aalib faqaala wuxuu yihi ali rasuulka ilaahay baa odhanaya alaa tusaluuna miyaydaan tukanahayn ana waa imaka waa xadin markaa uu ku boorinayo inay salaad u kacaan ay tukadaan taas buu rasuulka ilaahay kuwa boorinayaa oo wuxuu yihi miyaydaan tukanahayn kollay usuushana san baa dhacday oo tusalluuna oo de imaka laba ay ahaayeen labadoodaan u kicinaya salaada u kicinaya waana tan wowl jamaaca ay kuba sugan tahay oo de waxay leeyihiin waana wax iska saxiixa luqa ahaan oo labadii ama oo la jamciyo ama lagula mucaamaloodo si mucaamaladii jamciga ama siiqadii jamciga iyadoo cidda lala hadlayaa laba ay tela laba yimaadaa waa macno luqada saxiix kuba ah ee maxaqiqa mise waa majaazun taas baa adigu kollay khilaafkoodu yahay isticmaal ama jamcin labadii marka loo loo mucaamaloodo mucaamalat aljamci taasi wax luqada macruuf kuba ama kuba jirta haddaba rasuulku wuxu uhi miyaydaan tukanahayn cali baa hadalkii inoo xadiidka inoo warinaya faqultu waxaan ihi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahay ow inamaa anfusuna biyadi illaahi annaga nafaha yagu ilaahay gacantii bay ku sugan yihiin faidaa shaa mar marka uu doono an yabcahanaa inuu na kiciyo oo una toosiyo bacahanaa waa na kicinaya hadalkan buu ugu jawaabay cali bnu abi aalib rasuulka ilaahay nafaha yagu ilaahay gacantii bay ku sugan yihiinoo ilaahay marka uu doono inuu na toosiyo isagaa na toosin taas baan idhi buhi faاnsarafa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa gadoomay uu noqday oo gurigoodiibuu kaba laabmay xiina qultu lahu dalika markaan hadalkaa ku idhi en saa ugu jawaabay uma samictuhu rasuulka ilaahay baan maqlay walxaala huwa mudmirun uu dee dhabarkiisii ama jeediyey oo uu sii socdo yadribu xaal uu garaacayo fakidahu oo baabacdiisa ama kafkiisa ayuu bawdadiisa ku dhufanayay wayaqulu uu ku qowlayo wakana alinsaanu akara shayin jadala manaa rasuulka ilaahay markaa hadal dambe kumuu celin uu iska noqday markaa uu noqonayeyna wuxuu isagoo waliba ficilka laba yimi waaba istinooc dee la yaab uu la yaabay hadalkan uu uguba jawaabay iyo inkaar uu taa ku diidan yahay ama uu qoonsanayo ayuu bawdadiisii ku dhuftay kafkiisii waxaanu dee ikhtibaasaan usoo qaatay aayaddan qur'aanka ah ama de waxa weeyaan aayad qur'aana in kaba mide wakana alinsaanu akara shayin jadala insaanku wuxuu noqday shayka ugu badan xagga dood iyo muran marka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ficilkiisan iyo hadalkiisan uu yihi waana kan laabmaye waxay adigu markaa ay tahay oy dee inoo faa'iideyneysaa un inuu jawaabtiisa deg degaahiyo waxan uu kuba jawaabay dee rasuulka ilaahay uu laba yaabay gees kalena ictidaarkan uu tan kuba cudur daartay dee salaadan uuguba yeedhayay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kumuu waafaqsanayn oo waa nooc catbi ama inkaar iyo isagoon ku waafaqsanayn ictidaarkiisana uu markaa u arkaya inaanu meeshiisii aanu dhicin oo dee meeshiisii aanu dhicin oo khayr lagugu yeedhay inaad u degdegto un baabay tahaye laakiin hadalkan oo kaleo la yidhaahaa maxalkii iyo jawaabtii ma aha bal matalan haddaba rasuulka ilaahay taasuu yidhi wax kalena mu odhan ba ee adigu uu laabmay bal xadiidku kana dariiqan unbuu muslim raximah llahu tacaala inooga soo naqliyo waa xadiidkana si aynu soo arki jirnay duruq kala duwan oo xaadiisa uu ka dabageyn jiro mutaabacaada wax mutaabacaah umuu soo naqlinaya xadiidka laakiin ta inoogu sugani bal jawaabtii iyo ictidaarkan iyo rasuulka ilaahay inaan ficilkiisan ku xambaarnay istinkaar iyo cadamulmuwaafaqa waa ta aan horreysiine ta inoogu sugan imaatankan rasuulka ilaahay imuu iyagii kiciyey waxa uu yihi miyaydaan tukanahayn waxaa inooguma sugan boorin la iskuba boorinayo salaada habeennimo iyo dee shaksigo ruuxii qariibkiisa ruuxii erkiisa kii saaxiibkiisa saaxiibkii adigu fara bal daacadii ay kaba mid ahayd salaada habeennimo bal taas oo kale in waxa weeye oo ah de waa dadkii waa nooc dee maslaxadoodi iyo wixii u dantahay lagu baraarujinayo oo la xusuusinayo oo lagu dhiirinayo noqonaysaaye bal taas baa iyada xadiidka inooguma sugan xadaثna cmr الناqd وزhيr بن xرb qal cمr xadaثna سفyاn بن عuyaynةa عan أbي الزinاad عan الأعrج عan أbي هurayرaةa yblغ bه النaبy صلى الله عليه وsلم kollay snadkuna waa sanadin badan aan soo araaragnay abuzinaad can اlأcrج can abi hurayrana asaanida abi hurayra kuwa ugu sixo badan ama ugu heer sarreeyey ayaabuu kaba mid yahay waa istaadisna lagu sifeeyey inuu aصxu الأsaaniid yahay laguba tiriyey cibaaradan yabluqu bihi nabiya sala allahu calayh wasalamna wuxuu bay laba mid tahay dee san axaadiiaaba kuwa soo maray oo can inabiyi sala allahu calayh wasalam iyo qaala rasuulullahi iyo samictu rasuulallah iyo alfaadahaan soo mari jirin un bay laba mid taho rasuulka ilaahay buu gaadhsiinayaa waa dee markaa waxay faa'iideynaysaa un waa xadiid marfuuca oo rasuulka ilaahay loo kor yeelayo tan dee iyadana hore waan usoo aragnay yabluqu bihi iyo yanmiih iyo riwaayatan iyo waxyaalahaasi waxay ka dhigan yihiin un waa kuwii dee siqadan iyaanay sariixba ahaaninbe laakiin waxay la mid yihiin kuwa siqooyinkan kale inaguba badaneen soo aragno ee axaadiista rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh looga soo naqliyo wuxuu uhi markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh yacqidu uu guntayaa ashaydaanu shaydaanku calaa kaafiyati ra'si axadikum axadkiin madaxiisa madaxa qadaadkiisa kaafiyatu shay waa xaggiisa dambe un sande kaafiyada beytka oo kale waa waxa ugu dambeeya iyo looba idhan haddaba waa shay axadka idinka idinka mida qadaadkiisa ayaa wuxuu ku guntayaa halaasa cuqadin saddex guntimood idaa naama marka uu seexdo oo shaydaankii marka axadka inaga inaga midi dee waa dhammaanteen be uu seexdo halkaa qadaadkiisa ayuu saddex guntimood ayuu kuba guntayaa bikuli cuqdatin yadribu ay yadribu waanu garaacayaayo ama gacantiisaa ku dhufta ama wax kale bikuli cuqdatin guntin kastaba waa halkeeda ayuu ku adkaynayaa ku garaacayaaba ama wax ku yar dhufan isagoo leh qaa'ilan calayka waxaad laasimtaa waa iska hurud weeye ha kicin ha seexan laylan طawiilan habeen dheer waana san ba nusakda muslim imaka halkan dhacday oo waxa weeya nusakda muslim ama inteedii badnayd dee nuskooyinka qaarkood iyo bukhaarina waa sida kuba sugane waa iyadoo laylun طawiilun adigu la rafciyo la yidhaha calayka laylun طawiilun macnuuna iyo laqba ahaana taas ama macnu ahaan taas ba aada usii dhow oo taa hore maxay inta damba noqon haddii la yidhaha calayka laylun طawiila waana sida bukhaari kuba wariya nusqooyinka muslimna qaarkood ha lagaba badnaadee dhacday calayka manaa korkaaga waxa waxa hadsan weeye laylun habeen طawiilun waa laylun طawiilun calayka macnaa baqiya calayka laylun طawiilun waxa ku hadhay weliyo weli habeenkima dhadhowaa waxba ha kicin hurdaduu ku xejinayaa weeye wuxuu diidan yahay inuu cibaado iyo daaca u kaco habeen dhow laakiin haddii calayka layla طawiila la yidhaha calayka dee waa ti ismu ficilkii eegirihii bay noqono waxaanuu ku diraya uu leeyahay habeen dheer ayaa laazima ujeedadu waa macni un habeen dheer baa hadhsane iska seexo hurud ha kicin waaba kanoo farqud buu odhanaya iska seexo weli habeenkima dhadhowaa hadhow baad kici doonta hadhow baad waa tabiit bal taas buu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xagga bal guntimahan oo kale dee xadiid kastan baa inooguba yimi culimada qaarkood waxay kaba dhigeen de wax caqdi xaqiiqiya inuu yahay oo san dee wa min shari nafasati fi lcuqad waa dumarka ama dadkaa saaxiraadka iyo kuwaa sawaaxirta ah ayaa waxay samaynayeen intay dee khayd iyo wax soo qaadaan ayay guntimo ku xidhayeen markaasay waxyaale odhanayeen keenaya hadhow ruuxii ciddii la sixrayay in halkaa darar kaba soo gaadho dararkaasi ama marad haba noqdo ama wax khayaal kuba yimaado haba noqoto ama dee qalbigiisii oo la sarfiyo buqdi ama jacayl iyo waxyaale la geliye haba noqoteoo waa markaa wa min shari nafaasaati naftigana waxay ku tufayeen ay odrhanayaan oo dee kalaamkii sixirka ahaa weeye ee waxyaalahani kaba dhalanaysay marka waxaabay bacd alculamaa kuba fasireen inuu caqdigaa saaxiraadka ama nafaasaadka oo kale inuu yahay oo wax dee intuu halkan kuba xidhayo waxyaa la odhanayo waxaana dee qaradka iyo waxa kaba dhalanaya uu yahay tasbiitkaas ruuxii la cajzigeliyo hurdadii lamarkaas uu sii macaansado daacaadkiiyo wixii uu kaba wahsado uba kici waayo iyadoo waktigii la kacayay ayay bal matalan gaadhay oo caqdigu kaas baabuu noqonaya waa ficil markaas kaaba shabahayuu samaynayo oo waxyaalahan dee markaa laakiin ruuxu dikri la yimaado ama waysadii la yimaado ama salaadii umuurahaas kolba mida ay ka furfurmayso aahaarteeda ay baaba-ayso haddii kalena asarkiiba isagii baaqi kuba noqonaya bal haddaba taasa horta shaydaanka waxaasuu laba imanaya faida stayqada ruuxu hadduu tooso waa soo baraarugay oo fadakara allaha ilaahay uu xuso waa dikri uun dikri kasta walow waxyaalo sooba arooray ay jiraan oo ruuxu marka uu tooso dikrigan uu laba imanaye laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu iyo ay kaba mid tahay iyo alxamdulilah subxaana allah walaa ilaha illa allahu akbar matalan ruuxu hadduu tooso dikriga inuu laba yimaado naskaari kuba yimi kollay arrinkan ah xusitaanka ee ilaahay uu xusayo ee caqdi ama cuqdo cuqada kaba mida ay kaga furfurmaysaa dikrigii uu la yimaado waayo dikri xadaysani ma jirto walow dee kii maasuurkaa sii mudan yahay hadduu dikri laba yimaado waktigaa ilaahay xuso cugdadan iyo guntintani way furmaysaa oo markaas inxallad waxaa furfurmaysa cuqdatun guntin waxa uu shaydaanku guntay ah ee tasbiidkan iyo waxaan uu kaba dhalanayay waidaa tawada hadduu weysaystana eeg dee waa dikrigii buu laba yimo waabu kacay oo u weysaystay inxallat canhu waxaa ka furfurmaysa cuqdatani laba guntimood maaha laba guntimood oo dambe oo tii dikriga ku furfurantay markaa ay sadexaynayso waayo salaadiiba hadho cuqdo kale ay ku furmaysaaye waxa weya waa laba guntimood marka tii hore loo geeyo waa guntin labaadun marka iyadiyo tii hore marka la isu geeyo dikriga ku furfurantay waxay noqonayaan laba cuqdaa meeshii kaba furfurmay weeye oo adigu bal matalan waa macnuhu inxallat cuqdatun thaniya oo dee marka loo eego tii horena waxay noqonayaan tamaama cuqdateyn bay noqonayaan taas wey faidaa salla hadduu salaadu kaco salaadu haba yaraato laba ragcadoodba haba tukado adigu salaadu uu tukadana inxallat ilcuqadu guntimihii shaydaanku gunguntay cibaadada uu kaga fadhiisinayey ee uu kaga markaas kaga seexinayey taas ee shaydaankuna dee ama bal matalan waa kaa cuqdo kastaba meesheeda ku adkeynaye lahaana calayka laylan dawiilan wixii oo dhan baa tirtirmaya baaba-aya way ka masaxmayaanba way ka tirtirmayaanba markaasaa muxuu noqonayaa fa asbaxa wuxuu noqonayaa waa beriisanaya nashiidan xaaliya isagoo nashaadaysanoo dayiba nafsi naftiisu ay fiican tahay oo dee ku faraxsan waxaan ilaahay waafajiyey ee daaco ah iyo sawaabkan iyo tan uu helayo cibaadadan iyo daacadan uu laba yimina kollay naftiisiina nashaad bay gelin qalbigiisina farax bay gelin barako iyana waa ulaba socotaa ajri iyo sawaab bay ulaba socotaayo umuurahaas baa keenaya isaga inuu nashaadaysan faraxsan ku faraxsanna umuurahan ama cibaadadan baaba dee tan keenayso qalbigan ilaahay ku xidhmay daacadiisa u jeestay weliba wati dadka badankooda ay kaafil yihiin iyadii baa nuurkan geliyaa dee umuurahan keenaye taasi kuwaa berisanaya dayiba nafsi naftiisu ay fiican tahay wa ilaa haddii aanu kicinba shaydaankii markaa wixii dee ta'siirkiisaasi intuu weynaado cibaadadii aanu uba kicin oo shaydaanku wixii uu doonayey uu markaa markaas iyo muraadkiisii uu arrintan kaba lahaa uu ku gaadho asbaxa waa waa berisanaya khabiisa nafsi isagoo naf xun oo naftiisa ujeeddadu aanay naf furfuran faraxsan oo nashaadaysan aanay ahayn oo kaslaana wahsanaya oo cuqadii shaydaanka dee baaqi kuba ah aahaartii tasbiidkiisii ayaaba markaa baaqi kuba ah arrintaa horeynu soo marroy dhegtuu kagaba kaajay xataa dee ha laguma fasiro tamakunkan uu makansaday iyo istikfaafka uu fudaydsaday iyo dee markuu waxyaalahan kuba sameeyey taa ha laguma fasire umuurahaasaa baaqi kuba ahoo markaa isagoo naftiisii ay wahsanayso markaa caajisaho naftiisu ay xun tahay buu waa berisanaya bal kolleyna dikrigan oo waktigaa lalaba yimaadaa fadliga uu leeyahay iyo salaada la tukaday iyo weysadu xadiiska way nooguma sugantahay dee kol haddii fadligaa leedahayna xabsin iyo boorin layskuba boorinaya way kuba sugan tahay waxaa jirta kitaabka way ku iman doontaa haddii la idhaaho xadiis baa صaxiixa nooguma sugan bukhaarina kuba sugan oo axadkinyano o dhan nawowina riyaadkaba uu kusoo noqonaya ama riyaad الsaalixiin laa yaqul axadukum khabusat nafsi naftaydu way xumaatay taa axadkinyano o dhan oo iyadu cibaarada naftiisi yaanu ku sifayn khubsi iyo de waxa yaanu ku sifayn xadiidkanna waa tan ay kuba timi wailaa asbaxa khabiisa nafs naftiisii oo xun waana laynoo diiday inaan nafteenna taa kuba sifaynoon cibaarada iyo taas iyo aan idhaahno aan taas nahyigaasaa kuba yimi kollay culimmadu taas dee iyadoo laynoo diidaya haddana in layskuba sifeeyo ruuxii lagu sifeeyo tay kuba jamcinayaan inay ku kala duwayaan waxa weeye inay khubsigani waa waxun buu tilmaamayaa waa demi naftii la caayayo la ceebeynayo ruuxu inuu naftiisa waxyaalaha ku sifeeyo ama taas bal ama cibaarada isticmaalo ma aha laakiin marka waran wax kale laga warramayo ay tahay cid matalan sifo kayr leeyahay laga warramayo la sheegayo waana sida xadiidka kuba yimi taasi tii nahyigu kuba yimi maaha way ka duwantao imaka tani waa ikhbaar can sifati alkhayr sifa khayr leeya laga warramayo taasna waa isagoo ruuxu waxaan isku sheegaya isagii demigan iyo waxaan lafdigani uu keenaya ama macnihii waxaan kuba sugan isagii isku sifaynaya isku sheegaya taas bay ta nahyigu kuba yimi marka labadaasay kala yihiinoo marka waxba tana ama tacaarud meeshii ma jiro xadiidkana dariiqaasi kuma kaaftoon baabkan waxaan aragnay mutaabacaadba de duruq kale waa leeya lakin waa intii kuba kaaftooma sheekhu baabu istixbaab salaati naafilati fi beyti wa jawaasiha fi lmasjid wuxuu u baabaysan yahay baabu istixbaabi salaati naafilati salaada sunnaha ah sunanimadkeeda ay sunno tahay fii beyti ruuxu gurigiisa inuu ku tukado taas buu baabkeedii yahay wa jawaasiha way markaa sunno un weeye way fadli badan tahe maaha masaajida in lagu tukadaa karaaho weeye ama wax jidaysan maaha arrinku ma aha oo wajawaasiha wajawaasi naafilati sunno in lagu tukadaa iyadna banaanida ay banaantahay fi lmasjidi masjidkii way banaantahay waa lagu tukan karaa hadday raatibo tahay iyo hadday sunno kalaba tahayba waa lagu tukan karaa waana wax banaan oo karaaha ma aha laakiin aqalku waa uu ka fadli badan yahay oo dee sababta uga fadli badan yahin axaadiisaan kuma arki doonaaye aqalkoo lagu tukadaa fadli badan mar haddaba bal markaa taas buu baabkeedi yahay xadaثna mحamed بn msنى qal xadaثna koley waa matiga inta ii taalay tarjamada sharxa taala waa tarjamo ka dheer oo axaadiistan wixii kuba sugnaa iyo waxyaalo kaloo dee ziyaado ah oo dee kolley markaa tarjamo dheer baa sharxa dhexdiisa kuba sugane imika waa qeyb un waana qeybta dee xadiidka bal markaa inta kale kolkol waxyaalahan xagga marka laga axaadiistan aan lagaba qaadanayna ka ziyaadsan bay tarjamada hoose kulansanaysaa xadaثna mحamed بن msنى qal xadaثna yaحyى عan cubayd الlahi qاala أخbaranii naafiع عan iبni cmr عan النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qal anahu qaal kolley sanadku dee waxba waatanoo kuma joog joogsanayno lakin haddana waa muhim un ilma walow dee axaadiiثan ama aan arkayna axaadiiث صaxiixa ay too صaxiixi mslim weeye oo lamid maaha kutubtaa kale صaxiixayn ahayne dee rag daciifa iyo cid kale oo aan ansiqaad ahaynba axaadiistoodu ay kuba sugan tahay raggani kolle ku sugan ama sanadkan xadiidkani ama inoogu sugnaanaya ama aanu inoogu sugnaaneyn halkan waa axaadiid lasoo xulay axaadiidta saxiixa weeye ummadduna ay qabuulkulaba kulantay oo dee inaan markaa xadiidkani intaan sanadkii tatabucno markaan halkaa kuba xukumno xadiidkani waa saxiix maka taa laynoogama fadhiyo laakiin haddaa macrifada dadkan iyaga dee axaadiisan inoo soo gudbiya xaqa weyn inaguba yeeshe dee cilmigooduna intuu ina soo gaadhay jaanibka xaqa inaguba leh ee barashadoodu kolley waa muhim laakiin waxaan leeyahay dadkani waa dad aynu in badan soo aragno ishkaalka jira waxa weye kol baa magaciioo keliya imanaya oo wixii aynu hore uguma soo aragnay ama magacii aabihii ah ama laqabkii aanu laba socono ruuxii dee way ku adkaanaysaa ruuxi aan ilmaam weyn waxaan ulahayn inuu gartee bal moxamed ibn lmusanaa alcanazi isaga in badan baan sheekada muslim waana dadku axaadiistooda aada u badsado yaxyahan ku jira imaka halkan waa yaxya ibnu saciid alqabtaan weeye kaas cubaydullahina in badan baan soo aragnayoo waa cubaydullahi ibn cumar ibn xafs ibn caasim ibn cumar ibn lkhadaab oo sikaaru taabiciin ba ahaa san imaam malik naafic ugaba wariye in badan buu isna naafic kuba wariya ama labadooduba waxay kaba mid yihiin xertii naafic raggii ugu mudnaa saas aaway barhkood ee cubaydullahi ibnu diyadoo dee imaam malik la fadilo oo la horeysiye xagga axaadiisa naafic siduu u dabdiyey ayay barhkoodna idqaanka badan uu axaadiisa naafic u leeyahay ay kaba horeysiyeen imaam malik marka la kala shaandhaynayo ama la muqaaranaynayo sheekha naafic oo kale dadkii asxaabtiisa ama xertiisa ahaa wuxuu yihi haddaba ibnu cumar rasuulka ilaahi baa yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh ijcaluu yeela min salaatikum salaadiina wax kamida mintu waa litabciid waana waxaa la yeelayaa sunii weeye faradkii dee markaa haddaanu ruuxu macduurahayn masaajidii baa lagu tukanayaaye fii buyuutikum aqaladiina yeeloo salaadiina qeyb kaba mid ah aqaladiina ku tukada walaa tatakhiduuha haka dhiganin oo aqaladii haka yeelina qubuuran xabaalo macnaha waa kalqubuuri weeye oo haka dhigina sida xabaalahoo kaleo dee xabaalaha cidi kuma tukato marka haddii aqalkii lagu tukan waayey ilaahay lagu xusi waayey khayrkaa lagu samayn waaye xabaal oo kaleu noqonayaaye xabaal aqaladiinii hakaba dhigina taas وxadثna بن المثنى qال xadثna cabdالوahaabi qال أخbarana أyub عan naaficin eeg cubaydالlahi bedelkeed ayub baa yimi sakhtiyaanina weeyaane عن بن cمر عن النaبiي صلى الله عليه وسلم qاaل صalوu تukada في buyuuتiكم aqaladiina waa salaadii suno ahayd maha faradkana wax ku tukada ma aha ee waa salaadii suno ahayd guryihiina kuba tukada walaa تتakidوu haka yeelanina qbuurtii ama aqaladii qbuuran xabaalo hakaba dhigina وxadثna abو bكر بن abي شhaybta وabو qrayb qاaل xadثna abو معaaوiyةa عن الأعمشh عن abي سفyاaن عن jaaبiri abi sufyaan kana hore inuu marar usoo aragnay dalxat ibnu naafic baa la idhaha jaabirna waa kan kaba wariya se abu zubayrina aynu in badan soo aragnay ama marar isagoo jaabir kaba warinaya moxamed ibnu muslim abu sufyaan dalxat ibnu naafic waan taabicina qaala wuxuu ihi markaa jaabir qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi idaa qad idaa qaضىa marka uu dhamaysto axadukum axadkiin asalaata salaada fii masjidi masjidkiisa uu ku tukanayo waa salaadii faradka ahayd ee uu masjidka kuba tukanayay marka uu dhammaysto falyajcal ha yeelo libeytihi gurigiisa nasiiban qayb min salaatihi salaadiisa ka mida waa in salaadiisa ka mida gurigiisii ha ku tukado oo halkaa wax hawla hadho oo haw reebo ha kuba tukado gurigii fa ina allaha ilaahay jaacilun waa yeelayaa fii beytihi gurigiisa wuxuu yeeli min salaatihi min ajli salaatihi mintu tabciidigii baan kaba dhigaynaa ta labaadna fa ina allaha jaacilun fii beytihi damiirkan fii beytihi ku jira ruuxa musalliga ah ee gurigiisa ku tukanaya u laamayaa musalliina inooma horeyne laakiin waxay ahayd idinka axadkiin markuu salaada uu masjidkiisa ku tukado falyajcal libeytihi markaa laakiin hadalka uu kulansanayay ruux musalli oo gurigiisa ku tukanaya uu hadalkaasi damnisanaya marka fa in allaha ilaahay jaacilun waa yeelaya fii beytihi fii beyti lmusalli waa ruuxa musalliga ee gurigiisa ku tukaday wuxuu yeelayaa min salaatihi mintuna waxaan dhawaa sababiya ama manaa min ajri min ajri salaatihi salaadiisa uu gurigiisa kuba tukaday muxuu yeelayaa khayran khayr buu yeelaya gurigii yeelaya bal xadiid kalena waa inooga horeeyo laba dariiq lahaa oo ka hore rasuulka ilaahay wuxuu iyadee kan baa ina amrayaa inaynu salaadeena qeyb kaba mida guryaheena ku tukano horta bal salaadaasna waxaan waa salaadii sunno ahayd ama raatiba ha noqoto ama salaad kale allahuma salaada sunnaha haddii dee jamaaca ay jidaysan tahay shicaar daahira ay tahay taas iyada masaajidii baa lagu tukanayaa sandee ciidihii waa taa musallaa loo baxayo kusuufkii iyo isistay iyo waxyaalahaasna iyagana waa jamac iyo shicaar daahiro dee halkaasaa lagu tukano guryihii laguma tukanayo salaadii taraawiixdana horeynu usoo maray culimada qaarkood fadilaya iyada nafteeda in guryaha lagu tukadana soo maray laakiin waa taasoo horeynu usoo aragnay iyaduna jamaaca baa lagu oogaya masaajidii baa lagu oogaya laakiin waxyaalaha wixii aan ahayn ee salaadii kale ahaa dee ama rawaatib ha noqdeen ama nawaafil kale haba noqdeene ta mudan ee fadliga badani waa guryo in lagu tukado oo guryo in lagu tukado taas baa fadli badan marka xagga fadliga ay badan tahayna horta dee gurigii waa taa rasuulka ilah waan aragnay isagoo masaajid ku tukaday kuwo kalena way noo dambeeyaano waa shay jaa-isa karahana lama odrhanayo laakiin mudnaanta waxa leh ama fadliga leh salaada guriga lagu tukaday marka laba arrimoodna kolley taas way keenaysaayoo mid waa arrinka rasuulka ilaahay sheegay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ee ruuxa gurigiisa kol hadduu ku tukado salaadiisii sunnahaydba ku tukado in khayr ilaahay halkan uu u yeelayo oo taasi ay khayr gurigiisa u keenayso wallay khayrkaas ay keenaysaana waxa weeye ay sababta kuba imanayaana dee gurigii marka ilaahay dikrigiisii lagu camiro daacadiisii lagu camiro waatayna waxa weeye fadlina xadiidka guriga caynkaasa ilaahay lagu xusayo waa inoo soo socdaaye gurigaas guri dee barakaysan malaa'igtii baa iman naxariis baa kusoo degi daacadan oo kale markaa shaydaankii baa ka carari inaba gurigaa lagu cibaadaysanayo khayrkaas waa mi oo khayrkaasaa gurigii iyo barakadaasaa gelaysa dhinac kalena camalka ikhlaaska markay noqoto iyo fogaan riye iyo istusus laiskagaba laga fogaadiyo sumcana gurigaas waa uga dhow yahay xagga marka leega salaadan dhexdeed lagu tukanayo salaada markuu gurigiisii galay keligii uu noqday ama usradiisu inuu la joogto uu ku tukanayo way ka qarsoontayna waane tan xaggii istususkii iyo waxyaalahaasay uga fog tahay ikhlaaskiina way ugaba dhowdahay oo waxyaalihii dee muxbidaadka iyo camalada burinaya ama salaada burinaya xagga marka leega sawaabkeeda burinayay ayay tani ka dheeraanaysaay oo ikhlaaskii bay ugaba dhowdo war taasna waa jaanibka kale ee tafdiilka keenaysiya dee jaanibkan muhimkaoo gurigii inaanu noqonayn xabaal aanu noqonayn ama xabaal oo kale aanu noqonayna gurigaa camiran ee daaca ilaah iyo dikrigii kuba camiran ayuu noqonaya oo bal matalan taas weeye khayrkan rasuulka ilaahay noo sheegay xadثna cبdاللahi بن brاd الأشعري ومحaمد بن العلاء قال xadثna أbو أsامة عن برayd عن أbي بردة عن أbي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال sanadkan kolley isagoo saasa malaa horena usoo aragnay waanu inoo dambeeyaa san ugu wada yaaloo kale cabdullahi bnu baraadna horeynu usoo aragnayoo imaka abu usama ayay kaba warinayaane laakiin buraydkaasi adeer buu ahaa cabdullahi bnu baraadkan buraydkana waxaa awow u ah abu burda abu burdana waa in abi musa alashcari o waa qoys bal matalan qoyskaa abu musa alashcariyo qoyskiibaa sanadka intiisa badan ee waxaa ku jira un moxamed ibn alcala waa ninkaynu in badan soo aragne muslimna aad wuxugaba wariyo raggan kalena u sheekha dee iyaguna abu qurayb waxaa kaloo iyadana bal matalan taas abu usamana xamed ibnu usama aynu soo aragnay oo in badan baan soo aragnay sanadku lakin waa kan qaala markaa muxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh mathalulbeyti aqalka sifadiisa iyo tilmaantii aladi aqalkaasoo yudkalu lahu fiihi ilaahay lagu xusayo iyo walbeyti wamathalulbeyti aqalka mathalkii aladi aqalkaasoo laa yudkaru lahu fiihi aan ilaahay lagu xusahayn salaadani waa dikri camalkii kale khayrkaa waa dikri dee adkaartiida laba iman iyo qur-aankii lagu aqriyayo waa dikri haddaba aqalkaa ilaahay lagu xusayo aqalkaan ilaahay lagu xusayn mathalkoodu waxa uu yahay mathalu lxayi waalmayiti waa ruux nool iyo ku dhintay oo kale ayay isu yihiinoo dee aqalkaa ilaahay laguma xusayo waa aqalkaa daacada iyo dikriga iyo barakada iyo naxariistaas iyo taa kuba camiran kan kalena ruuxa dhintay wax camaluu laba yimaadaa ma jirto oo camalkiisi iyo wixiisii oo dhami way wada joogsadeen oo dee waa markaas wuxuu la mid yahay wax ruux dhintay oo kaleo wax khayra iyo wax nafci oo kaba imanaya ama kasoo fulaya aanu jirin buu laba mid yahay wlbeyt aladi laa yudkaru lahu fi mathal lxayi wاlmayit xadiidka dee kolley waa aragteen oo kutubtii kaleba waa kusoo aragteen lakiin waxaa dhici karta dee haddii dee cidi idinkaba xusuusantay waxaa laga yaabaa lafti kan ka duwan inuu xadiidku leeyahay oo mathalu ladi yadkuru llaha wa marka mathalu rajul ladi yadkuru llaha wladi laa yadkuru llaha mathalu lxayi wاlmayit oo iyadoo shaksiga lagu sifeeyey waa ruuxa isagu ilaahay xusaya iyo ruuxa aan ilaahay xusayn waxay isu yihiin waa suurtagal imika ma hubayo aan jazmine cibaaradii ama lafdiguu soo naqlinayay imaam nawiriyaadka markaa kitaab ama xagga dikriga inaabay ahayde waxay isu yihiin sida ruux nool iyo ruux dhintay bay isu yihiin oo kan ruuxan daakirka ilaahay xusaya waa kaa nool oo kale nafci leh ee wax kastaba leh waxtar leh kii aan ilaahay xusayna waa waxaa baktiya ama dhintay ee wax isaga uu leeyahayba aanu jirin bay isu yihiin bal markaa waxaan leenahay xadiidkan bukhaariiyo muslim way wada wariyeen sanad keliyay ku wada wariyeen allahuma bukhaari oo kale dee waa meel dambe oo kitaabu dacwaad buu xadiidka ku wariyaaye inahan hore kuma wariyo cabdullahi ibnu baraad laftigiisa ama muu werin cibaaradiisu maxay ahayd ba de abu qurayb can abi usama can burayd can abi burda waa sanadkan cabdullahi ibn baraad baa ka maqnaa lakiin sheekan labaad ee muslim uu kaba warinayo abu qurayba ayuu kaba wariyey marka laftigiisuna ka aan sheegay buu ahaayo dee shaksigan ilaahay xusaya iyo ka aan ilaahay xusayni maala xayi walmayit waa dariiq keliya sanad keliya wada leeyihiin marka muslimna oo katan ku wariyey lakiin marka la eego bal qolooyinkii xadiidka la wadaagsaday bale xaafid maxajarna hadal buu leeyahay xadiidkan marka uu qabanayo oo kale oo qolooyinkii ka wariyey xadiidka abu usama iyo ciddii abu qurayb ka warisay abu qurayb qolooyinkii kaba wariye bukhaari ahayd iyo duruqdii bal dariiqa bukhaari wariyey un mooye abu qurayba de iyo abu usama dadkii kale kaba wariyey dee markaa waxay ku wariyeen san imika muslim kuma wariyo mathalulbeyt aladi yadkuru lahu fi yudkaru llahu fih saasay kuma wariyeen xadiidku markaa waxaa dee daahir uu yidhaahaa abu burayd markay noqoto lafdiga laga soo dabdiyey laga xafiday inuu yahay waayo bukhaari un baa cibaaradani ay dhacday kutubtii kale ee xadiidka warisay ama marka la eego abu qurayb asxaabtiisii waayo dadkii kale ka wariyey iyo dadkii abu qurayb laba kulmay ee dee bal markaa bukhaari laftigiisa inuu muslim kaba mid yahay abu usame iyaguna dadkii laba kulmay asxaabtiisa ee abu qurayb laba sidnaa laftigoodu kan buu ahaa marka waxaa buu raajax yeelaa si wax bukhaari dee waana shay kolley iskaba jiray oo in kitaabkiisa muslim iyo horeynu habeenadii aynu yar duruusta ka yar horeeya aan kuma soo jirnay ayaan sooba sheegnay waxyaalaha dee kolkol u yar dhaxayn kara ee mudnaan ziyaado a siinaya ama miise ziyaado ah muslim oo kale oo muslim isagoo jooga beledkiisii usushiisi iyo kutubtiisi ay u wada diyaar yihiin sheekhyadiisii dee wixii markaa uu bilaabay ay joogaanba ayuu kitaabka qora saasaa dhacda aynu aragna inuu lafta ilaaliyo fa iyo wo uu kala saaro kelimo yaro ay ku kala duwaysaan qayaam iyo qayim soo arkayna uu kala saaro laakiin bukhaari kitaabka rixladiisii dheerayd buu ku qorayey kol kol iyadoo usuushiisa ay ka dheertuu qorayayo markaasay dhacaysa awqaadda qaarkeed macno inuu ku wariyaa ay soo gelaysay oo bal markaa waxa ay tahay oo dee markaa ay raajac dhigeen lafdiga muslim o de waa lafdiga kutubtii kale ku wada sugnaayoo kale walow dee macno ahaan malaa yar tajawuz ahaan laba odhan karo dee waxa weeyaan inay aqalku qiimaha wuxuu ku yeeshay ee uu noqday wax nool ku noqday aqalka daatadiisa kama iman ruuxan daakirka ah ee ilaahay xusaya kama timi shaksiga kama timi kan aqalka la leeyay waa wax dhintay oo kalena aqalka kama iman waa dhisma maxay ka timi waa ruuxii ku jiray ee saakinka ah oon ilaahay xusahayn oo markaa dee markaynu macnaha la eego kolley waxaan fadligani uu kaba yimi aqalkii waa wax soo gaadhay una waa kii daakirkaa kana waxa uu gaba yimi inuu wax dhintay oo kale yahay dee ruuxii joogay ayaa waxaa dhintoo kale ah ilaahay xusein oo macnuu halkaa noqonayo laakiin waxaan leenahay lafdigaas lafdigan dee marka la eego ruwaadii raggan kaba wariyey ama burayd markaanu eegno dariiqiisa waa lafdigan imakaan hayno ayaa ah lafdiga dee bal matalan ruwaadii kale ay kuba wariyeen saxiixa bukhaari lafdigaa dhacay mooya xadaثna qtaybaة بن سacيid qal xadaثna yعqub هو بن cabdالرحمن الqاriي عan سhayl عan أbيه عan أbي هurayrata أna rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم qاal laa تجcalوu haka dhigina buyuتaكum aqaladiina maqaabira maqaabir hakaba dhigina xabaalo ina shayطaan oo aqaladiina oo macnaa ujeedadu meel aan lagu cibaadeysan oo rabbi lagu xusin oo lagu tukan taa aqaladiina hakaba dhigina ina shayطaana shayطaanku ynfiru waa cararaya min albeyti aqalka aladi aqalkaasoo tuqra-u fi suurat lbaqara aqalka suurat lbaqara lagu aqriayo waa ka fogaanaya bal xadiid baa kunyo saddex shay inaanu soo dhawaaneyn oo aqalka baqara lagu aqriyo waa muddo uma soo dhawaanayo haddaba waa ka cararaya shaydaanku aqalkaa baqara lagu aqriya aqaladiina qur-aanka ku aqriya weeye salaadii ku tukada qur-aankii ku aqriya ku cibaadaysta aqalkii wuxuu unoqonayaa xasaano iyo wax ka ilaaliya shaydaan baaba dee dikrigaas iyo daacadaasi ay unoqonaysaa iyo qur-aankaa lagu aqriyaya barake kalena ilaah baa yeelaya khayrtaa aynu soo maraya haddaba aqaladii lakiin aqalka waxba lagu samayn waayo bal ama shar iyo xumaan lagu haya de waa aqalkaa waxaa dhintay oo kale ayuu la mid yahay ama shaydaan buu maqar uba noqonaya oo dee kaa kale waa kusoo ordayaa weeyaan waaba mid uu hantiyey oo uu gelayaba ynfiru min albeyt aladi tuqra fihi suuraة اbaqara وxadaثna mحamed بn الmثنى qala xadaثna mحamed بn jaعfari qala xadaثna cbdاللahi بن سacيidi qala xadaثna salim abuلنضr mawlى cmar bn cubayd الlahi can bصr bn سacيidi can زayd bn ثaabiti qala anahu qaal bal ruux keliyun baa yar sheegaya oo ah salim abunadr waayo waxaan filaya casharkii xalayto ama kii ka horeeyey waxay inoogu sugnaa iyadoonay wax kale kumanaanan joogsan wax kale aanay laba socon dee xadaثanaa abunadr ayaan soo aragnay imika halkana salimun abunadri baan haynaa kolleyna markaan eegna kitaabkan dee dadkay intay kunyada kuba shuhuroobeen kol kol abunadri uba yimaada waa ninkan iyo nin kale ayaa jire laakiin ninkaa hore aynu abunadri haddii adib ugu yar laabataan asaaniidii hore ama casharkii xale markii ka horreeyen boobu ahaaye waxaa sheekha muslim sheekhiisa macnaha wuu horeeyey oo sheekhyada muslim buu u sheekh ahaa ninkani se markaan aragno dee wuxuu noqonayaaba sanadka kii afraad ama halka afraad buu gelaya marka waa ninkaa aynu soo marnay ama si kaleba haddaan usoo dhigo sheekhyada muslim u sheekh ah waa nin la yidhaaho hashim ibn اlqasim qaysar baa laqabkiisu abunadrina waa kunyadiiso atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey weeye oo waxa weeyaan siqaaru atbaaci taabiciin ama waa dabaqadii ugu dambeysay ninkana waa nin taabiciya taabiciintii yaryarayda kol kol axaadiisa irsaaliya oo siqa ahoo salim ibn abi umaya kollay mawlu ahaa abunadri oo waa kan cumar ibn cubaydillahi taymi buu mawlihiisa ahaaye bal waxaan leeyahay abunadri iyo abunadri labadaba sanadkay iska dhacayaan iyadoon xataa salim iyo waxba la socon ninkaa kalena tan ku kala soocaynaa waayo nin kaloo abunadri oo la yidhaha saddexaad waa jira lakin kitaabka muslim kuma sugna labadoodna waa raggii siqaat ruwaad iyo ruwaadii dee in badan axaadiis warisay ninkan sheekhada muslim u sheekha ah ee dee dabaqadaa dhow ahee muslim nina u dhexeeyo ninkaasi waa ninka lagu magacaabay hashim ibn اlqasim laba yidhaaho qaysar waana ninka abunadr ninkan salim isagu dee meel dambu gelaya nin sikaaru taabiciinti oo halkan iminkaan kuba jirnay meelahaas oo kale kolkol de haddii saddexay muslim udhexeeyaanna ma dhacayso in isaga iyo muslim isaga nin uu udhexeeyo can zayd bni haabitin qaala anahu qaal zayd ibnu thaabit ba wuxuu yihi ixtajara rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu weegaartay xujru ka samaystay weyo uu soo dayrtay xujayratan waa qol yar ama xujro yar waa tas tasqiiru xujratin xujro tasqiirteed weeye bikhasafatin caw buu saa ugu soo waageeray aw xasiirin caw khasafo iyo xasiir waa isla midun waa shaku min araawi weeyaane laakiin waa isla miduna macnaa waxa weeyaan kolley rabadaanna way ahayd rasuulka ilaahay masjidka dhexdiisa waqtiyadan dadku ay salaadaha la tukanayo faradka imayna waa habeenkii bay ahayd habeenkii maalintii siday noo soo socoto uu kala bixinayeba oo iyada waxa weeye markaa uu kala bixinaye ayuu si uu halkaa salaad ugu tukado dadkii uga faaruq noqdo wax ka shuqlinaya aanay jirin cidi hortiisa aanay soo marin ayuu xasiir ama caw ama khasafada taa laga cabiray ayuu saa ugu soo wareejiyey meel ugu soo dee dayrtay ama ugu soo waageertay waa meel yaroo isagu galuu ku tukan karo oo de maha waa masjidka dhexdiisii un taasuu rasuulka ilaahay laba yimi fakharaja rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay yusalli fiiha xaal uu kuba tukanayo oo waa tan salaad suna ay ahayd waa taa markii hore baan soo maray dee meesha aqalku waa fadli badan yahay une masjidkiina rasuulka ilaahay waa kana waa ku tukaday waktiyo kalena waan soo aragnay inuu kuma tukadayo in masjidka suna lagu tukadaa way banaan tahay kolkol baaba ruuxu gurigiisii baanu ku noqonin uu shaqo jooga dee masjidkii baabu raatibadii kuba tukanaya ruuxan dee gurigiisii kuba laabmaya waktigii salaadii ayaabay dee markaa ka isagu laakiin salaadii habeennimo iyobaa dee kolley ruuxu gurigiisa joogaayo uu iskagaba tukanaya witrigiisi iyo taasuu halkaa iskagaba tukanin haddaba rasuulka ilaahay waa ku tukaday qaala wuxuu yihi oo markaasu wuxuu usoo baxayba inuu ku tukado waana habeennimo waana salaad habeennimo qaala raawi xadiidka warinaya waa zayda ayaa wuxuu yihi fatatabaca ilayhi waxa tatabucay raacraacay rasuulka ilaahay oo de camalkiisay la socdeen oo xarakadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisay eegayeen tatabucuna waa macnaa dalab iyo muraaqabo imika halkan oo waxaa dee yimi rijaalun rag oo waja-u way yimaadeen rag baa intay arkeen rasuulka ilaah soo baxayo de inay ma qarsoomayso caw meel laguma xidhay ma qarsoomayso oo masjidka dhexdiisii ayaa intay rasuulka ilaahay dee bal tatabuceen ay eegayeen bal xarakaadkiisa iyo waxa uu samaynayo ayay soo urureen oo markii uu salaadii galay waja-u way yimaadeen yusaluuna bisalaatihi iyagoo salaadiisii ku tukanayo ujeeddadu ku xidhanayo rasuulka ilaahay kuma dayanaya qaala zayd baa wuxuu yihi habeenkii saasuu ku dhammaaday habeenkaas uma jaa-u way yimaadeen laylatan habeen habeen kale oo rasuulka ilaahayna xujradiisii waa samaystay faxadaruu adigu markaa markaa hore waa habeenkii kale oo markii dambe uu iyaga arkay samiicooda iyo inay ku daba tukanayaan iyo lasoo kordhay ayaa faxadaruu way yimaadeen wa abda'a rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam canhum rasuulka ilaahayna iyagii uu kadib dhacay oo umuu soo bixinba qaala wuxu uhi zayd falam yakruj ilayhim umuu soo bixin faraficu aswaatahum dhawaaqoodii bay sare u qaadeenba way hadhadleen waxasabu lbaaba waa arrin markaasoo waxay qururux ku saydheen oy bal matalan albaabkii waxay isidhaheen malaha rasuulka ilaahay waa hurdaa toosiyaabay is idhaaheen haydin soo baxay idhaaheen ogeysiya inaad joogtaan oo hadalkoodina sarey u qaadeen barkoodna masjidku dayna waaba qururuxa iyo ciiddaase intay qaadeen waa alxasa sikaar ayay albaabkii saas kaga sanqadhiyeen baab faxasabuu waay markaasay uma farafacasu xasabu lbaab fakharaja ilayhim rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa soo baxay muqdaban xaariya isagoo cadhaysan faqaala lahum wuxuu ku yihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maa zaala kama suulin bikum idinkan saniicukum waa ficilkan aad samaynaysaan iyo waxaan xataa danantu ilaan uba maleeyey annahu sayuktabu calaykum in laydinku farad yeelayo salaadii oo dee marka san aad samaysaane tan oo kale in waxyiba yimaado oo cibaadadan iyo salaadan habeenkii laydinku farad yeelo ilaan kaba baqday ee fa calaykum korkiina waxaa ah للصلاaةi صلاad في buyuتiكum maqaladiina ku tukataan guryihiina ku tukada waa salaadii waktigaasna waa ti xataa taraawiحdii waa habeena tukaday ciladan buu u daayey oo kale ee waana taa bacdigood rasuulka ilahay hadalkiisan iyagoo eegay sia imaam malikiya ay kuba tegeen xataa taraawiحduna guryihiina fadli baatay lakiin dee kolley waa ti aan soo marnay culimada kale waxay u daliishadeen shacaar daahira inay tahay taraawiحdan sheegaya uma jeedo ee tahajudka iyo ama taas oo kale o kolley waxay la tahay wixii aan taraawiحda ahayn guud ahaanba dee fadligan iyo kalaamkani waa imanayaaye amayn faعalaykum bالصalaaةi fي buyuutikum faina khayra salaati اlmari ruuxa salaadiisa ta ugu fiican ee ugu fadliga badani waa fii beyti gurigiisa salaada uu gurigiisa ku tukado ila الصalaaةa اlmaktubata salaada faradka a mooyaane salaadaha kale waxa u khayr badan way kaga ansaxaysaa fadligiina waa leedihi ajrigii lakin ajriga badan iyo fadliga badani waxa weeye xataa waa masjidkii rasuulka ilaahay ee salaada lagu tukadaa kun salaadood ay udhigmaysay salaada lagu tukadaa kun salaadood ay udhigmaysay ayuu amrayay inay guryahooda ku tukadaan oo faradka mooye salaadaha kale isagoo masjidkiisa lagu tukado waxaa kasii fadli badan kaa guryaha laguma tukanayo kol hadday sunno tahayba ila salaata maktubata wuxuuna uu leeyahay raximah llahu tacaala halkan hada caamu fi jamiic nawafil murataba maca alfaraa'id wاlmudlaqa arrinkan laftigeeni la salaatayn wuxuu yihi faina khayra salaati lmari fii beytiha salaadan ka fadliga badan ee iyadoo guriga lagu tukadayo ka fadli badanta masjid lagu tukado waa salaadihii sunayaasha dhammaan raatibadii maca alfaraa'id iyo tii mudlaq ahaydba sunayaasha iyado shicaar islaamiya daahira noqotay u mooyo ciid iyo kusufiya isisqu yihi taraawiixdana calal asax buu kaba cabiray waayo kuwa iyaga jamaaco in laguma tukado fi lmasjid baa ayaa mashruuca alistisqaana banaan baa loo baxaya ciidana wuxu uhi idaa daaq almasjid oo kale mala waxaan filaya say shaaficiya qabeen barhkooda ay qabeen oo inuu masjidku hadduu dadka qaadayo masjidku oo lagu tukadaa kaba mudan tahay ama ka horeyso musalle in loo baxo lakin waxay la titaabtay waa qowl marjuuxa weeye xagga musalle in loo baxa salaadii ciidda waa dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ficilkiisii iyo halkii uu kuba tukan jiray allahuma in dee waxa weeyaan ama ay cila ay jirto oo kale iyo mooyaan oo xadiidkuna xataa daciif haba adee mar baa la arkay iyadoo roobda-ay oo adee lasoo naqliya lakin xadiidka naftiisu maba sugna inuu masjidka kuba tukada cibaaradan ah ciidana haddii masjidku ciiiryamo ayaa saxro loo baxaya lakin haddii masaajidka uu waasiciyu qaadi karo musalla looma baxayo oo isagii baa laguma tukanaya kolley taasi waa dee bacd alculamaa qowlkood weye faina ila salaata maktubata وxdثnي محمد بن xاtم قال xdثna بhس قال xdثna وhyb قال xdثna موسى بن cقبة قال سمعت abالنضr abالنضr waa kama imika salm abوالنضr waa markii hore aha waxa abالنضr loo yihi maصub buu noqday o de imika waa mfcul bhigii aba taas waxa weeye maنصuب buu noqday waxa ay tahay waa salimkii aynu imika dhaweydan kaba soo hadlayno muسى بن cqbal o isagana waa taabic sqaari taabiciine waana nin culimada siyartiiyo magaazida ah bal magaazidiisa yidhahan waata bukhaari uu ictimaadsado oo iyadaaba la yidhah min aصح المaqaasi o iبn isxaaqya waa kaga sii horeeyaaba agga xagga magaazida bal matalan marka la eego cilmiga dee siirada iyo magaazida iyo taa way kasii de marka la eego xagga asanid ahaan iyo way ka asaxsantahay ta kale qala wuxu uhi markaa musa samictu abanadr can mslim bni saciidi can zayd bni haabiti an الnabiya slى الlahu عalيه waslama itakada xujrata wuxuu rasuulka ilaah yeeshay xujro fi lmasjidi masjidka dhexdiisa min xasirin waa habeen waana dee wakti aan dadka cidhiiri kuba keenahayn haddii dee wax cidhiiriya aanu taas oo kale aanay masjidka kuba keenayn oo dadkii musaliinta inay way dadku ka wada dhexeeyaye aanay cidhiiri ku keenahayna ficilkaasoo lalaba yimaado taase ictikaaftaana dee ala yidhaha kuba arki doono iyo waxa weeye iyadna way banaan tahay lakin waa bishardi inaanu dee cidhiiri ku keenayn rasuulka ilaahayna waktiyadan salaadaha mabuu samaynahayn masjidkiisu ma weyneyne waktiga habeenkii ayuu ficilka laba yimi weeye sida dee riwaayo inoo dambaysana maalintii uu kala bixinayay maalintii waa la furfuraya waa la kala bixinaya dee gogolun bay noqonaysa habeenkii baa san dee uusoo yar waxa weeyaan weegaaranayay ama usoo dayranayay si uu halkaa ugu faaruq noqdo dawtkd xujrة في masjid min xasirin faصalىa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم fiiha layaali xatى اجtamaca ilayhi الnaas fadakara naxو xadiidkii hore mid laba miduu sheegay wazaada fiihi wuxuu ziyaadiyey walow kutiba عalaykum ma qumtum fiiha waa hadalkii horeynu soo marnay ma zaala bikum صaniicukum xatىa danantu anahu sayuktabu عalaykum halkaasaa maxaa walow kutiba عalaykum ma qumtum bih oo waxaan kaba baqdayba in laydinku farad yeelo lakiin wuxuu rasuulka ilahi sheegay taasi waa naxariistiisii ra'fadiisii ummaddii iyo shafaqadii badnayd ee ummaddiisa u naxayu u naxariisanayey ayuu markaa si aan wax iyaga mashaqa ay ugu sugan tahay aan iyaga uba iman ama sabab aanu ugu noqon ayuu tan uba yeelu uga tegey isagoo doonayo inuu saa isagaba cibaadeysto markaa muxuu yidhi na rasuulka ilaahay walow kutiba calaykum haddii laydinku farad yeelo oo farad laydinku farad yeelay salaada habeenimo ay timaado maa qumtum bihi nashaada eegin iyo xamaaso ayaamo marka dambe u igu idinku cuslaan lahaayo umaydaan kacdeen umaydaan ilaalisan halkaasaa dembi idinkaba iman laha ama mashaqa idinkaba iman lahayd باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره بالعمل كثاشر من هو الله سبحانه وتعالى